Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo door muhiim ah ka ciyaara dib-u-dhiska dalka iyo horumarintiisa, iyagoo marba marka ka dambeysa ku soo badanaya ka dhex muuqashada siyaasadda, ganacsiga, waxbarashada iyo sidoo kale goobaha shaqada, taasoo ka dhigaysa guul weyn oo ay haweenka Soomaaliyeed gaareen. Haweenka ayaa sidoo kale kaalin libaax ka soo qaatay nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada, maadaama uu waddanku burbursanaa wax ka badan soddon sano. Qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Kismaayo ayaa ka hadlay doorka ay ku leeyihiin bulshada iyo sida ay uga qayb qaateen dib-u-dhiska dalka.
Aad baa u mahadsantihiin raadi waamo oo nagu soo booqday xarumaheenna. Waxaa la soo saaraa waxqabadkii haweenka waxaan qabanay ilaa dagaaladii ee iska dhacay Soomaaliya, waddanka Soomaaliya lagu xuraynayay, ee gaalada lala galaayay, waxa galayay gabdhihii bay ahaayeen, waxa shaqada qabanayay gabdhay ahaayeen, waxa xornimada raadinayay gabdhay ahaayeen. Waxaan hadda wixii hore aan ku jirna hadda meel fiican baan maraynaa, waxbarashada meel fiican bay maraysaa, xarimooyin badan baa la sameeyay oo haweenka ay leeyihiin, hay-ado badan baa nala shaqeeya oo hadda haweenka arrimaha haweenka ka shaqeeya. Wasaaradda haweenka oo u istaagtay waxqabadkii, wasaaradda haweenka Jubbaland oo u istaagtay waxqabadkii haweenka inay sax ugu qaban lahayd.
waan ku dhowaayay warbaahinta wamo sababtoo ah dumarka soomaaliyeed waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed waa dadkii u soo halgamay oo waddankan kor u soo qaaday xilliga burburka lagu jiray bismillaahi awalan waa maadsanta marka hore marka labaad maadaama hooyooyin aan nahay lafdhabarta bulshadana aan nahay dhanka kaleeto maxaa la dhihi karaa maxaa la dhihi jiray horumaraha dumarka hadda ay gaareen gaar ahaan jubbaland ama kismaayo aan dhihi karno waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadoo kale inay door muhiim ka qaateen doorarka hore markii loo fiiriyo ganacsigoo kaleeto inay door muhiim awalna ku lahaayeen haddana kusii leeyihiin arrimaha horumarinta oo kaleeto bulshada sida farshaxanka iyo mataqaanaa howlaha kaleeto horumar amniga waxyaaba badan inay ka qayb qaataan dumarka